bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha disembar sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa habeenkii xalay ahaa casho sharaf kula qaatay gudaha madaxtooyada villa soomaaliya shaqsiga sida aadka ah loo hadal hayay inuu noqonayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee cumar cabdirashiid cali sharmaarke warar hoos oo laga helaya xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa tibaaxaya in madaxweynaha iyo sidoo kale cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxyaabihii ay ka wada hadleen ay qeyb ka ahaayeen sida ay u wada shaqay karaan kadib marka loo magacaabo cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo wararka qaarna ay tilmaamayaan in ay muuqanayso isku soo dhowaasho labada dhinac ee ku aadan suurtagalnimada ah magacaabistiisa dhanka kalena qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii shalay laga hor istaagay in wax kulan ay la qaataan cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo soo gaaray gudaha magaalada muqdisho maalintii shalay ayadoo aanan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambaysa arrintaasi magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyo magaalooyin kaloo dhowra ayaa ka mid ah meelaha sida aadkaa looga hadalhayo arrinta ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha soomaaliya taasoo aanan la ogeyn xilliga sida rasmiga ah loogu magacaabayo ama loo magacaabayo inkastoo suurtagal ay tahay saacad waliba in lagu dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub ee bedelaya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed walow aan la ogeyn wakhtiga sida rasmiga ah loogu dhawaaqi doono dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xirxiran xabsiyo ku yaala gudaha wadankaasi yukrain ayaa la tilmaamay inay ka soomeen cunadii iyadoona arrintaasi ay ka dambaysay kagadaalmarka sida dhallinyarada ay tilmaamayaan siyaabo xun ay ula dhaqmeen ciidamada wadanka yukrain ee gacanta ku haya xabsiyada ay ku jiraan dhallinyarada soomaalida ah ee ku xirxiran qaybo ka mid ah wadamada qaaraddaasi yuruba dhalinyaradan soomaaliyeed ee ku xiran xabsi ku yaala gudaha wadankaasi yukrain ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladooda iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee ku haysa xabsigaasi waxaana mid ka mid a maxaabiistaasi dhalinyarada soomaalida oo lagu magacaabo axmed uu ka sheekeeyey dhibaatada ay kala kulmeen ciidamada yukrain ee iyagu gacanta ku haya maxaan ku xirannahay magaalada wadanka ukrain magaalada chernigof ani sababta lisa xiran maxaa anoo xadka gudbi rabo slovakia wadanka slovakia gal rabe xadka afkeeda laga soo qabtay saa daraadeeda ayaa laga xiray laakiin dad kalena magaalada laga soo arooriyay waa la xiray saa daraadeeda wayna qabteen meeshan xabsigan ayay nagu xiray hadii waa ciidama oo ukrain waa laakiin saas m manuu fiicna iyago ay nagu shaqeeyaan barafkaa xarnaa banaankii guriga aan dhadhaqna adle shaqo xumay noo diraan hadda ka hore dildil nagu soo biyeen laakiin maalin aan ka banaan baxnay hadda si fiican ay noo dhaqmaan laakiin weli cunsirnimana way qabaan kuwa meesha nagu xiray arrintan ayaa qayb ka ah tacadiye inta badan ay la kulmaan dhallinyarada soomaalida ah ee ku xirxiran qaybo ka mid ah wadamada qurbaha kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulma ciidamada sidoo kale dadka soomaalida ah ayaa iyagu ah dad raadinaya nolol ka wanaagsan midda wadanka ka jirta taasoona ah mid xaaladeedu aan haatan u muuqanayso midaan wanaagsaneyn maadaama inta badan ay ka dhacayaan qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya dagaalo isaga soo horjeedaan shabaab iyo ciidamada dowladda oo ay kaabayaan kuwa misom kuwaasoona waxyeelo xoogan ee kasoo gaarta dhallinyarada haddii ciidamada dowladda federaalk ay ku amisoomna ay gaaraan goobaha ay ku sugan yihiin dhallinyaradaasi ee gacanta ay ku hayaan al-shabaabna kala kulma tacadiyo kale oo qayb ka ah tuhunno laga qaada dhallinyarada inay qayb ka yihiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee gacanta ku hayay deegaanada ay dib gacanta ugu dhigaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhanka kalena dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah wadankaasi holand ayaa qayladaan u diray dowladda federaalk ee soomaaliya taasoona ku aadan ka gadaal markii muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo baxeen warar tilmaamaya in holand ay danaynayso in qaxootiga ku sugan gudaha wadankeeda ay dib ugu celiso gudaha wadanka soomaaliya qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan wadanka holand ayaa ka dalbaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan dib u soo celinta dadka qaxootiga ku ah wadankaasi xilli weli aysan wanaagsaneyn xaaladda wadanka soomaaliya waxaana khadiijo maxamed oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee wadanka holand ay tilmaantay in aysan haatan suurtagal ahayn soo celinta qaxooti ama dad laga keenaya qaaradda yurub oo dib lagu soo celinayo gudaha magaalada gudaha dalka soomaaliya waxayna ka dalbatay cadaatay madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan dib u soo celinta qaxootiga ku dhaqan waddankaasi holand madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dad dhibaataysan oo tawasana soo tahriibayay oo soo xakaarayay maanta anaga markaan soomaali fadno maxaan camalaa qabanaynaa muxuu noo haya hanoo cadeeyo haddoo saxiixaata camal haddoo noo haya camalkaaka hanoo sheego meesha dadka meesha joogo wji waxuu ka qaadi waayey maxaa lahay mas-uuliyad mas-uuliyadoona muu ku darsan karaa biliis waxaan ka codsanaynaa madaxweynaheena sharafta leh inuu anaga warkaan oo ka naqdo biliis dadka dadweynaha dhagan bisha january waxaa laydinka helo netherland qaxootiga inaa la dhaqantiin oo loo baahan yahay aan lahay oo qaybay dhaheen bishi january ha la gaaro bishi january waxaa nooga dhiman maalmo ayadaha xiriir baa la sameynay baarlamaanka wuxuu nagu dhahay wasiirkiina baa saxiixay warqadihiina caddeynkaa waa idiin haynaa haddaa u baahantiin markii horeyna nooga hayn jireen oo idiin celinaynaa meel oo saas eeba heesanaa ku dhahnay hadda afaraatan kun baan idiin oqon lahay laakiin idinkoo qasab ah oo kuushilana wadanin aniga hadda kula taagana haddaa leeqato toban eera kuma jirto boorsadayda markaa meesha ka dagato toban sano qof gurigiisa ka maqnaa oo ilmihiisa ka maqnaa oo kuushilana moodanin muxuu ku samaynayaa qof kasta wadankiisa wuu rabaa waanu ku qanacsan yahay qof wadankiisa diidaya mala dowladda holand ayaa iyadu waxay bilowday in si qasab ay dib ugu soo celiso qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan gudaha waddankeeda iyadoona arrintani ay tahay mid culays ku keenaysa dadka qaxootiga ku ah waddamo ka tirsan qaaradda yurub gaar ahaan waddanka holand kuwaasi oo aan la ogeyn xaaladooda haddii dib loogu soo celiyo gudaha waddanka soomaaliya inkastoo dhowaan dib loo soo celiyey qaxooti soomaali ah oo in muddaha ku noolaa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha waddankaasi kenya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka degmada dhuusamareeb ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in cafis loo fidinayo xoogagii ka tirsanaa maleeshiyaadka ahlusunna waljameeca ee dirirta kuwii ku dhex martay ayagaiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya gobolada ama degmooyinka guraceel iyo sidoo kale dhuusamareeb in cafis loo fidiyey ayna qayb ka noqon karaan dadkooda maamulka ayaa waxa uu tilmaamay dhanka kale inaysan jiri doonin cid wax loo raaca doono haddii ay ka tanaasulaan dhibaatooyinka ay qaybta ka yihiin weli ee ka jira qaybo ka mida deegaanada gobolkaasi galgaduud gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmooyinka guraceel iyo dhuusamareeb cabdiraxmaan maxamed oo ah gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya oo warbaahinta kula hadlaya gudaha degmadaasi ayaa tilmaamay inaysan jiri doonin cid waxa ay raacanayaan maamulkana ay soo dhoweynayaan gacmo furanna lagu soo dhoweynayo cid waliba oo ka tanaasulaysa falalka amni darre ay ka waday qaybo ka mid ah ama ay ka wadeen maleeshiyaadka fallaagoobay sida hadalka u dhigay ee qaybta ka ah dirirtii ka dhacday gobolada ama degmooyinka guraceel iyo dhuusamareeb waxaa jira dad walaalahana oo dhibkii markii uu dhacay bannaanka qaar u baxay qof walba oo hadda ka hor arrintii jirtay ama khilaafkii ka qayb qaatay waa cafis wax loo haystaa waxaan u qaadanaynaa qof walba haba aragtii u qabay si islaa wax ku sax asagu oo wax u waday magaaladuna waa magaaladiinii maamulkuna waa maamulkiinii shacabka waxaan dhammaan u jeedinayaa inaan amniga ka wada qayb qaadanno inaan isku xiraanno odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhallinyarada culamaa udiinka ganacsatada iyo annaga maamulka iyo cid walba oo magaaladan iyo magaalooyinka naladariska ay nala qusayso isku mid inaan ahaano isku xiraanno amniga inaan ka wada qayb qaadanno amnigu qof maamulka taageersan iyo qof kasoo horjeedaba dana u yahay qof walbaahuba inuu amni helo uu ku seexdo wax ku barto caafimaad ou helo waa u dan ayada aan u ku cibaadaysto weliba marka taas amniga aan iska kaashanno hadalka gudoomiya gedaqoro ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka jireen shaqaaqooyin aan wanaagsaneyn deegaanada degmooyinka guraceel iyo dhuusamareeb oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya maleeshiyaad sida la tilmaamay taabacsan garab ka tirsan ahlusunna waljamaaca iyo ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi galgaduud taasoona sababtay in gacanta ay ku dhigaan ciidamada dowladda federaalk ee garab ka mid ah ahlusunna oo istaabacsan iyo sidoo kale dhinacii kasoo horjeeday ee ayagu markii hore dhibaatooyinka ka bilaabay deegaanadaasi walow haatan deegaanadii lagu dagaalamayna ay si buuxda u maamulayaan ciidamadii dowladda federaalk ee soomaaliya kusugnaa gobolkaasi galgaduuda waxaa maanta lagu wadaa in dib ay u bilowdaan wadahadaladii u dhexeeyey dhinacyada isku haya colaada wadanka koonfurta suudaan oo markii uu bilowday sanad jirsaday maanta iyadoona wadahadalada ay ka furmayaan magaalada adisababa ee xarunta wadankaasi itoobiya urur goboleedka igad oo dadaal ugu jira dhexdhexaadinta labada dhinac iyo sidii xal looga heli lahaa dagaaladan ay ku dhinteen dadka aadka u faraha badan ee ka dilaacay koonfurta wadankaasi suudaan ayaa haatan waxay soo gaareen qaybo gabagaba ah waxaana madaxweynaha koonfurta suudaan silva kiir oo iyo ku-xigeenkiisii reja mejer ay isku hayaan talada dalkaasi waxaana sidoo kale weli aan lagu guulaysan in xal waara laga gaara dagaaladii u dhexeeyay labada dhinac ee ayaga kale hogaaminayo maleeshiyaad kala taabacsan wadahadaladii ugu dambeeyey ee labada dhinac dhex maray ayaa soo bilowday bishii janaayo ee sanadkan waxaana wax natiijo ah laga gaarin weli arrintaasi ayadoona haatan la filayo in dib uu u bilowdo wadahadalada labada dhinac iyo sidii xal looga gaari lahaa dirirta muddada sanadka ka jirtay wadanka koonfurta suudaan oo ah waddan asigu dhowaangal ah qaaradda afrika warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh